bismillah salaatu wasalaamu calaa ashrafil ambiyaa walmursaliin nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin runtii waxaan u malayahaa hadda haddii la yidhi dadka reer muqdisho lama shaqeeyaan dawladda waxaan u malayahaa waxa waaye ninkii lala shaqay diiday wixii lagula shaqay diiday ayaa warkay runtii dadka reer muqdisho wax dawlad la yidhaahay arkeenu ma jirto haba yareedee dawlad tiisiyaa daraan noogu dambayday annaga wixii ka dambeeyena waxay ahayd waktigii walaayaedka islaamku ka shaqeeyahayeen waddanka iyo nabadda iyo amniga u ahaay wixii ka dambeeyena waxay ahaayeen gaalo iyo niman ciidan ohoo dadka dhaca dadkana dila dadkana dhaca xirxirtana dadkana gatoo safarsada annagu marka haddaan nahay dadka muqdisho jooga waxaan nahay dad la gato la safarsado la dhaco xoolahooda la dhaco ilmahooda la gato naagahooda la kufsado dad saasaa nahay wax dawladoo muqdisho ka jira haba yaraadee waxa weeye annaga waxa weeye amana tixgeliya ma aanan arag nimanka afrikaanka gabdhaha soomaaliyeed iska kufsada oo muqdisho jooga xoolahooda dhaca niman calala us la yidhaha iyaguna dhaca waa joono dadka jidgooye oo kudugto waxa weeye dadkana ka safarsada adeegita kuweed guriga talefeeda kaa qaada alabtana kaa qaadaha xafiis loo dacwoodo dawladeedna male midkaad u tagtana waxa weeye aduu hurdo ku xirto lacag ku weydiisaha sidaasaan anigu wax dawlad la yidhaha baanan ku arag nabadoon maxamuud maxaad ku daraysaa inta warsama sheegay bismi illahi raxmaan raxim allahuma salli calaa sayidina moxamed wacala alihi wasaxbihi waman tabica biixsaan ila yawmi diin horta nabadoonka hadalka waa dhameeyey hadal hadal hadal loogu noqdo malaha ma malaynaya waxa weeye waa run waxaan ku daraya xataa ti maxamed siyaad barriya ti cabdirashiid iyo ti ninka la yidhaahdo aadan cabdul cusmaan iyo xataa waa ku daraya ummadan soomaaliyeed oo muslimka oo ilaahay uu ku sharfay nimad uu ku shar ku sharfay oo muslim ka dhigay waxa weeye ma ayna arkin dawladday ku raaxaystaan oo kitaabkooda iyo sunada nebiga ku dhaqo lama hayo ilaa waktigan ma hayn annaga waa jirtay caadifad iyo buuq iyo maxay ahayd wakti maxamed siyaad barriye waktiyadii ku horreysaba laakiin dawlad soomaaliyeed oo muslin ah oo ummaddan ku dha ku dhaqan kitaabkooda ilaa waktigan ma hayno arintana meesha ka imanaysa waa meeshaas meesha ka timid waa meeshaas waxa weye nin kastoo mas-uula soomaali maanta ilaa lixdii kale kasoo bilaaya maanta taga nin liidaado kitaabka qur-aanka iyo sunada nebiga ummadan ku dhaqaya ma hayno marka mar haddii la diiday waxa weeye oo madaxdii ay diiday waxa weeye soomaalida sheeganaysa madaxa sheeganaysa waxa weye karbaashka waa ku dhacaya taas waa midaas midan kale usoo noqdo xudiyaan hadda joogo ee federaalka sheeganaya maxay lama shaqeeyo sida wasiirka informationka oo kale si uu lahaa oo kale waxa weye maxaa lala shaqeeya maxaadka ka shaqaysaa ummadan waxa weeye waa la haysaa siyaas ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaal ahaan intaba waa waa u baabaaday marka waxa weeye ruuxaad la shaqaynayso ee mas-uulka kuwe waa in mas-uuliyadiisi uu gutaa mas-uuliyadiisina uu ogyahay waay oo amniga waxa weeye waa in la sugaa shacabka midkiisa amnigiisa in la sugo waay haddii shacabka amnigiisa aan la sugin nin kastoo mas-uul sheeganaya xataa hadduu yidhaha muslim baa ku dhaqaya ma imanayso meeshaas amni ma imanayso shardi waxay ahayd dadka shacabka ee meeshaas mas-uuliyaddaad ka tahay haddaad muslim tahay inaad kitaabka qur-aanka ku dhaqdo sunada nabiga ku dhaqdo amnigiisana isagaas ilaaha sugaya ummadaasaa la sugaysaa ku dhaqan marka ma jiro amni la dhihi kara muqdisho amniga ka jira ma jiro waxa weeye waa ummada isdul fuulo waaye gaalaha meeshaan haysataa xaqada dhabta waataa gaala marowga gaala cadaan labada nimankaasaa jooga wadanka haysta maxay ahayd marka ummad kalsooni qabi karto ummad qabi karto ma ma ma jirto kalsooni qabi karto inay yidhaahiin waxaan la shaqaynay nin mas-uul oo soomaalian la shaqaynay iyadoo ninkii isaga laftiisa amnigiisa la ilaalina oo nin ajnabi uu ilaalinayo adiga shacabka oo banaanka jooga maskiinka yaa yaa amnigaada ilaalinaya ma macquul ma adeer marka waxa weye taas waa sheekha waxaa dhameeyey odagaa dhameeyey oday warsamaa dhameeyey marka waa saas arrinta warsame waxaa marar badan dawladda federaalka idinku eedeysay in dhanka mujaahidiinta aada u janjeertaan oo aada u jilacsan tihiin iyagoo tusaale usoo qaadanaya in duhurkii magaalada gudaheeda gantaal laga rido madaxtooyada lagu garaaco qaraxyo markay dhacaan mabdulal markay dhacaan inaanay sahlanaanin dadkii hawsha geystay in lasoo qabto taa maxaad ka leedihiin bismillah horta waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegayaa ninka eedda bixiha aho isaga unbaa eedda wada runtii waxaan maleeyaa magaalada muqdisho waa sidaan kuu sheegay waxaba yaraadee dhaqan dawladeedu kama jiray xiikal dawladeeda waxaba yaraadee sideedaba facal kheyr oo shacabka ama loo hayaa ma jirto in lix sac marka madaxtooyada gantaale lagu rido waxaa keena dhaqanka meesha ka jira haddaan dadkii wax dala yaraado wanaagga loo hayn oo waxa weye dad xabsiyaa ku uraa ou yahay dad la safarsaa ou yahay guryihiisii la dhacaa islaamihiisii la kufsaa habeenkii waxawey midkii jeeda beledkeeda la jeefsiidaha haddii lix sac in gantaale lagu garaaco ninkii ninkaas cadowgaas kaa celaa waa sokeeyahaaga qof kastoo cadowgaas marka dhibaataya waa qasab in loo yeero dadka saasaan ku qasbanahay maxaa yeele dad xabsi ku jiraan nahay iyo waxa waaye taxta iqaamaatkaljabariya dad ahaan nahay xabsi guri dad ahaan nahay xabsi kor ka furanaan ku jirnaa runtii xabsigii kor ka furnaa ninkii marka kaa bixi ah waa qasab waa inaad u yeerataa ood u yeeratoo tira warkaale waxaad yeela cadowga iga fuji marka runtii meesha cadow waa isku bahaysa dadka soomaaliyeed waa marka meel walba waa ta la isku cunaa galgaduud waa arkeen hablaha lagu gowraca ulumulaha magaalada muqdisho sidaasoo kalea ka jirta kasab nin lala shaqeeyaa ma jiro ilaa janadii soo duulay nin staff oo ahaa jira madaxweyneha la sheegaya waxa weeye waxa weeye waa nin wax loo meeriyo naag ajanabi wax u meerido kabacdina dadka lay la yidhaha dadka iska layha xataa waxa weye wax kalama ogoba sida guriga ku jirayaa madaxtooyadii madaafiic lagu garaacaa waa qof marka noocaasa markama yaraadee wax la yidhaha dawladda soomaaliya kama jirto kamana soo socoto waa niman afrikaan oo soo duulay in la bixiyo xabad lagu bixiyeyna xaq u leeyihiin wax kale haba yaraadee meesha ka jira huna ma jiraa
nabadda maxamuud warsamo wuxuu leeyahay madaxda dowladda federaalka waa niman wax loo meeriyo oo shisheeyuhu uu meesha keensaday dabadeedna lagu amray inay dadka laayaan qaar soo xiraan qaar ay dhacaan sidaas ma la qabtaa ayadkaasi waa iska cadda horta maba aha keliya madaxtooyada keliya maan soomaalida oo dhan shanta dowlada jamhuuriya waxay dhihi jiray inta ka koobna hargeysiya kasoo kusheega intay ka koobnay jamhuuriyadii hore waxaa homa nicola case xukuma ma horta nin xukuma ninka ninka xukumo amarka laga qaato waa nin xukuma nicola case ninka la yidhahdo oo ingiriisiga soomaaliya ninkaasa xukuma wixii kasoo sokeey waa afrikaankan madow gaalada kuwa dersiga kuwa kasheeyaba ee lasoo adeegsan ummadda layna iyo niman cadaan oo ku jira yuhuud iyo faransiyiis iyo maxay ahayd america iyo yurubna waaba ka cadayso tiri ciidana naga joogo yurubtao dhan waa ka yidhaha ciidana naga joogo marka waxa waaye gacantooda xukuma joogto nimankan ninkaasaa xukuma ninkaasana wa mar haddii dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo ciidanka dabalagaas oo adi lagaa maamulay dameer meel joogaa tao meel la kaxaynayo meel kastaba loo kaxaysanay marka waxa weeye taas waa waa dhab waa xaqdawarkaas marka in ummadan ay kacdo oo sidii ay u kacday masar ay u kacdo oo kale iyo sidii eraan ay u kacdo oo kale sidaas in iskaga tuuro ma weyi hal kale male adeer hal kale male ummadan kitaabkooda ay dib u qaataan soo xishtaan sharabtooda iyo karaamadooda marka waxaad ku talinaysaa in la dagaalamo dadku kacdoon ay sameeyaan hal kale oo iman kara ma jiro sida hadda us hal kale oo arrintii eraan ka dhacday bergii qumeyni uu tegay arrinta masar ka dhacday midii walow ay fashileen oo gaalada dibca ka fashintii masar ka dhacday iyo mid hadii liibi ka socoto waxaan ahayn oo lagu laga qaban kara ma jiro ummadan oo kacdo sharafteeda sharafteeda karaamdeeda ku xirta waxaan ahayn ma jiraan hadda magaalada waxaa noogu daran hadda waxaa ila ka socda gaaleynta ka socoto iyo dhaqan xumada ka socoto iyo waxa ka socda suuqaka waaweyn marka tagto waadiyaada tacawul xuma kuwan dhalinyaro toban jir ilaa afartan jir dhalinyaro ummad soomaaliyeed haad iyo qanda iyo qurun iyo fusuq iyo qurun ay ugu jiraan marka waa nasiib darro waa adeer nasiib darro waa maxaa kamid a dhibaatooyinka aad hadda sheegayso haddaad sii faahfaahayso maxaa ugu daran waxa ugu waran waxa ugu daran waxa weeye alla wuxuu leeyahay alfilmi ashadda min alkhad alfilmi akbar min alkhad ilaahay baa odhanaya ruux la jiro waxaa ka daran fidnada ummadda diinteeda laga laga laga laga baabiyo oo ummaddan waad ogtahay wadamo badan oo maanta gaale inay ahaayeen dhowr boqol oo sano muslim sida philipiin qaarkeed nimanka la yidhaha hindiya oo kale wadamo badan maantana inay yihiin boqol kiiba boqol ama boqol kiiba sagaashan gaale ay yihiin iyo juus wax quran marka ummadan taasaa lala doonaya marka ugu daran waxa waaye waxaa socda magaalada oo diin la-aanta oo ummada qaas iyo khamre iyo darooga iyo quran kaliyawoy wataan haba lagu rido am ruux dhintaasaa ka daran ummadoo dhan beri la yidhaahdo sidii meelin sanaa ugu yidhi labaataniyo sano ama soddomiyo sano ka dambe way isbedelaysaa ummadda waxay qaadanaysaa dhaqan islaam islaamad waa ka jira diin diin la-aanay noqonaysa marka hala wada tartiib hala wada halagu dhex jiro hala halagu giijiyo saasna haloo qayqaybiyo oo ayaga hala kala dilo ayaga halasku diro oo hala wada dilo sifadaas meelin sanaa ugu yidhi o kale marka taa taasaa noogu daran fidnadaasaa noogu daran suntaarta waxaan umalayahaa dadka adarka oo bini-aadiga ahu waa sax ummadda mas-uuliyiin waa u baahan tahay mar kasta shay mas-uuliyad ay u baahan tahay mas-uuliyaddana waxaa la rabaa qof kastoo loo dhiibi karoo lagu aamino in loo dhiibo waxaan umalayahaa meeshan dawladda soomaaliya kama jirto cabdullaahi ow dawladdu waxay uga jireen suntii sifooyinka aan soo tilmaanay oo ah maslaxadii bulshada haba yaraadee wax la yidhaaho kama joogaan waddankaas ninka lala shaqayhaahuna waa nin nadiif ah ee nin waxa weeye ilmaha dila ah haweenka kufsaha jeebka waxa weeye jeebkaaga gacmaysaha ilmaha haddaad iskookudursa saddex ka leexsoo baawur kala dega safarsaha ee kule haddaad ilmaha lacag isiin waxa weye ilmahagan gaalada u dhiibaa horta nin lala shaqayn kara ma ahan waxaa soo haray ummadda soomaaliyeed runtii ummadda soomaaliyeed xabsi kor ka furanay ku jirta kismaayo waa lagu xasuuqa shabeellaha hoose waa lagu xasuuqa galgaduud waa lagu xasuuqa baayo bakool waa lagu xasuuqa shabeellaha dhexe waa lagu xasuuqa muqdishona waxa weye waa xabsiga ugu weyn oo ugu magaxa suuqa waa kawaanka ummadda soomaaliyeed intaas haddaan taasi oo gudbo runtii mid qofka bini-aadiga wuxuu ku fiican yahay inuu horta qof waxa waaye waxa loo dhiiba yaqaan yahay qofkuna waxa loo dhiiba hadduusan garanaynin haba yareeda waxa weeye sidaasaa bulshada ku kala tagtay ku dhammaatay marka waxaan leenahay annaga ummadda soomaaliyeed midka raas casir jooga ilaa raas gambooni waxaan leenahay saaka waa laydinku soo duulay ummaddu waxaan leenahay hobkeeda ha qaadato ha duusho cadowga dul taaganna ha iska kicido haddayse iska kicaamin hadda dulligaas unbaa dul taagnaa waddanka haddii nicholas kay ergeyga waxaa qaramada midoobay loogu yeeray u qaabilsan arrimaha soomaaliya uu xukumayo taladiisi wixii kasoo harana ay leeyihiin ciidamada shisheeye ee dalka jooga hadday etoobiyaan yihiin hadday ugandhes yihiin hadday burundi yihiin iyo hadday cid kale yihiinba maraykana n waxa oo idil kor kasii maamulaya muxuu yahay doorka madaxda dowladda federaalka su-aashaas waxaan siinayaa nabadoon warsame waxaan ku sheegay meeshaan la yidhaha soomaaliya dawladu kama jirto niman shisheeyaha soo duulo caddaanaha jooga xaruntoodu waa meesha la yidhaha aeroboorka ilaa xalane kuwa kadoo ka sokayna waa cumaal haba yareeda wax dawlad la yidhaaho dowrba male ninka waxa weeye isagaaba la haysta ah baabuurka lagu wada male waa magaciisi waxaan dhihi layn marka ummadda waad ku fashilanteene ummadda magacaana waxa weeye magaciina lagu baaba'sho laguna magaciisay laguna dhibaateeyey soomaaliya waxaa gaaran hal qarni soo noqon maayaane magacaan ka tanasulaan dhihi lahayn haba yareeda waxaad yeeleyda wadankana waa la qabsado in la qabsado sheega ayagana waxaan leenahay magaca ka tanasula waxaad haysatiin lama arko kolleyta wax ma aydan anigu isla joognaa dadka la siri karaan anigu kamid maahi dadka magaalada muqdisho dhex joogaanahay sanad caskasta dhacdada u joogaanahay hadda waa ujeedaa soomaaliya naag laga xukumay meelaha maraykanka laga keenay ayaa ku xukunta meesha la yidhaha muqdisho madaxweynuhu xataa uma tegi kara inta la baaro la yidhaha baal ey la yidhaha baar la yidhaha markuu baara kabacdi u tagaa marka kabacdi waxa weye qof marka noocaasu dulaysi waaye soomaaliyeed waxaan leenahay magaca iska casila aad sheegaydin hana sheeganina ilaahayna kabaqa isagana tagaan leenahay
nabadoon maxamuud wakti badan ayaad soo joogtay iyadoo dad dalka maamulo kala duwan ay ka jiraan madaxda dowladda federaalk waxay yidhahdaan shabaab baan dalka ka xoreynayna shabaabna maanta waa cidda keliya ee cadowga dagaalka kula jirta ee waddankii iyo difaaci diinta iyo dadka u taagan marka maxaa lagu macnayn karaa ninka ninkii waddankii inuu xoreeyo u dagaalamayay dhahaya waa la dirirayo asigaan waddanka ka xoreynaya
adeer waxa weeye horta wadanka wadan alla waaye ummadda soomaaliyeedana iskale ummadda soomaaliyeedna ilaahay wuxuu ku manaystay saan hore u sheegay islaamnimuu ku manaystay ku manaystay muslimuu ka dhigay islaam diinkiis ka dhigay marka taariikhda ka lexda isagay u taallaa marka waxaan usoo noqda marka su-aashii horey nimanka hadda baarlamaanka waa doctor sheeganaya cid soo doortay bulsho ahaan xataa marka la raaco waxaan calmaaniga oo gaalnimada cid soo doorta oo shacabka soo doorta oo deegaano iyo tuulooyin ma jirto odayaal qabqablaha soo doortay iyo lacag iyo qurada ku yimaadeen taas marka markaad fiiriso ninka marka soomaaliga ee eere anigu waxaan ag wado oo dimuqraadiga aad sheeganayso oo ninka ninka inuu guursan karaa oo ummadii federaal iyo lakala gogoyo ummadda soomaalida yar ee marka hore sii kala garan haddaan lisii kala goyne madeyna kitaabka qur-aankan qaadan nin kale ayaan ka qorayna oo soomaalida kula mide horta waxa waaye waa waxaan meesha maraynin waay mana soconayso wadankana waa la wada leeyahay marka haddii ayaga gaalo wataan cadaan iyo madow leeyahan gaaladaas cadaanka iyo baataange iyo dayaarada iyo wax ku burburinayna waxba dadkoodainayn ninkana ma baabayso ninkana ninkana ninkana ninkana hadduu naftiisa maalin buu dhimanay mid kulihan shabaab aan kuu sheegay shabaab waxa weeye dhalinyaro baxday waay oo u taagan arrintaas haddii waxaan kuu sheegaa shabaab hadday wadaan wax xaq eh oo waxa ay wadaan xaq ay u yahay ilaaha aad baad badbaadinaya ilaaha dhowraya taasayna taasayna ku soconaysaa haddiina xaq wadinna sida kuwan xaqdarada ugu jiraan bay iska baabaysaa wada taas waa mid cad waa mid cad wa maantana nin gaale oo cadow soo jireen ahaa ama madow ha noqda ama ha noqda cadaane ayaa wadan ii horeynaya wadan ii qaban iina xukumaya horta waa habeenka xalkiga wax soomaalida waa sii waa sii kala tegaysa marka taas adeer waxa waaye nin wadan laga horeyn karo iyo nin laga cayrin karo oo soomaaliya ma jiro hadday timaado in sida hadda aan ku yidhi waxaa xoogaa leeyahay oo gaalaan kaxaysanaya anigu gaaladu ilaaha ka xoog badan ilaaha jooga nin kastaana maalintiisuu dhimanaya marka taas taasaan kaale nabadoon warsame isla su-aashaas runtii waxaan malayaha waa sida wadaadkaas ninkaasaa dhameeyey walaadkaa dhameeyey wax kaloo hadda waroo meeshaas ku jira ma jirto soomaaliya nin kasta oo jooga oo wax garta oo muslima waxaa uwaxa u filan waa in wadanka laga xoreeyo gaalada cadaankaa soo sisay walow waxaweye kun sanaba ha qaadato waxaweye guntiga loo xirto lagana xoreeyo shabaabna wadan laga xorey maayo isagaa la raba inuu wadanka xoreeyo qofka wadanka cadowga ka xoreeya ha u taagan inuu ummadda cadowga ka xoreeyo waa shabaab ninka laga xoreeyana waa gaalka soo duulaya ninka waxaweye caamilka u ah sababta saas in aniga gudubnaa roon runtiina waxaan sheegahay aniga ummadda masiirka soomaaliyeed dadka muqdisho deganaan kamid aha joogo wax garabka oo markastana ka warqaba waxaan u malayahaa soomaaliya ninkii un wax ka warqabaa ka warqaba soomaaliya gaala ayaa xukunta gaalkaas ayaa haysta xooguna ku haystaa ninkastoo saaka waxaan leenaha muslim oo na maqla ama wax karta ama dalka jooga ama dibadda jooga ummadda soomaaliyeed ha laga soo gaaro kacdoon ha lagu kaciyo gaaladana ha laga dulkacso intaasaan leeyahay